dabayaaqadii sannadkii dhammaadee laba kun iyo sagaaliyo toban waddamo badan oo dunida ah waxaa soo waajahaya cabsi la xidhiidha caabuqa dunida ku cusub oo loo yaqaano koronafirus kaasoo markii ugu horraysay lagu arkay magaalada wuhan ee dalka shiinaha doktor cabdishakuur cali maxamed waa dhakhtarra cudurrada guuda oo ku sugan magaalada hargeysa waxaana uu ka hadlayaa nooca caabuqa xanuunkan keena uu yahay xanuunkan u dhakasani waa virus oo hilyaha loo yaqaan viruska siriyasha fara badan waxyaabaha noo isticnaa marka la eegayo waxyaabaha idima qabadkaga xanuunka keeno ayaa loo kala qaybiya virus bacteria iyo barasan marka xanuunkan jeermislyaha keenaa waa virus weliba waa nooca loo yaqaano coronavirus marka viruska laftiisa ayaa kooxo kala leh marka intiisuyaqda lasu raaciyo iyagoo iyada midkeeda kala duwan marka qaybta la yidhaahdo ama faamiliga la yidhahdo corona oo u eeg maaragtay marka lagu eego soorka nooca diina boqoradu waxay xagka sare madaxa sara soo sare ayaa laga soo dheysay marka corona viruska loogu siiyey xanuunkani inta badan wuxuu ku dhaca viruskani xayawaanka marka xayawaanka ayuu ku badan yahay ilaalinka iyada aada uu ku yaryahay sida xayawaanka uguma badna marka waxay noocyo fara badan oo xayawaan ku dhacaa jira laakiin ilaas toban nooc oo ka mid a ayaa waxay ku dhacaa
mas-uuliyiinta dalka shiinaha ee xanuunkan markii ugu horraysay lagu arkay ayaa aaminsan inuu ka dhashay ama uu ka bilaabmay suuq lagu iibiyo hilibka cad ama waxyaabaha badda laga soo jillaabto doctor cabdiraxmaan jaciir waa dhakhtar ka faallooda arrimaha caafimaadka kuna sugan waddanka britain xanuunkan walaal waxaa ugu horreyn markii ugu horreysay laga helay wuhan gobol la yidhaahdo ka tirsan china waxaana dadkii uu ku dhacay ee ugu horreeyey laga soo wariyey walaal waxay ahaayeen dad ka shaqeeya fariibada ama suuqa walaal xoolaha lagu iibiyo ama lagu qalo ama cuntooyinka seafoodka ama badda laga helo lagu kala iibsado ama cuntooyinka gaarka ah ee ay cunaan chinesku masaska iyo waxyaabaha lamidka walaal lagu kala iibsado meelkaasi xanuunkan oo ah mid dunida ku cusub islamarkaana ilaa haatana culayska ugu weyn la saaray sidii loo xakameyn lahaa inaanu bulshada ku dhex faafin iyo weliba in lala tacaalo dadka waasiibay ayaa ah mid aan lahayn calaamado u gaara oo lagu garto hase yeeshee xanuunada uu hargebku ka mid yahay la wadaaga calaamadaha qaar calaamado u gaaraha ma laha xanuunkani se waxaa lagu arkaa calaamadaha durayga oo kale walaal sida xumad aada u sarreysa oo digrigeedu yahay sideed iyo soddon sagaal iyo soddon afartan qufac walaal joogto ah ama qofka oo neefsiga uu dhibo xanuunkan walaal marka uu qofka ku xumaado waxa uu isku bedelaa oof wareen ama numonia waxaa loo yaqaano kaasi oo qofka ku keeni karta dhimasho ama waxaa kale uu keeni karaa xanuunkan inuu qofka keliyaha fadhiisiiyo magaalada wuhan oo ka tirsan gobolka hube ee waddanka shiinaha ayay ku nool yihiin dad ka badan koob iyo toban milyan oo qof iyadoo dadka halkaasi ku noolna ay ku jiraan soomaali badankoodu waxbarasho u tegay oo jaamacada kaga jira yaxye cabdilaahi waxa uu ka mid yahay soomaalida magaalada uu xanuunka ka dilaacay ku nool waxaana uu v o uga warramay xaaladda soomaalida halkaasi joogtaa soomaalida soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin waxay u badan yihiin arday soomaaliyed arday soomaaliyed u badan yihiin dadka magaalada deganna waxa weye waxaa lagu qiyaasaa dad ku dhow kontomeeyo qof oo soomaaliya magaalada marka hore soomaali badan baa joogi jirtay oo arday ah badana way qaban jibiyeen waa ka tageen laakiin dadka hadda iminka joogo waxaa ku qiyaasi karaa kontomeeyo ka badan xaaladdu kuma aanay koobnaanin oo keliya te magaalada uu ka bilaabmay ee wuhan hase yeeshee waxaa sidoo kale uu caabuqani haleelay dad kale oo iyaguna ku dhaqana magaalooyinka kale ee waddankaasi shiinaha taasi oo keentay in la xadido isu socodka magaalooyinka islamarkaana ay xayirmaan malaayiin qof waa kan mar kale yaxye cabdilaahi xaaladdu weli waa sidii waa cadkaran tahay waxaa maalintii shanaad xiran dhammaan isu socodkii dadweynaha eeraboradii tagaasidii iyo basaskii dhammaan magaalada weli waa xiran tahay magaalada weli bandow bay ku jirtaa xaaladuna weli sidii u cadkiran tahay markii gudaha waddankaasi shiinaha laga yimaado sidoo kale isu socodka dunida oo muddooyinkii u dambeeyey si xawliya u kordhayey ayaa keenay in xanuunkan lagu arko dad laga shakiyey inuu asiibay iyadoo dalal ku dhow labaatanna ay karantiimeeyeen dad ay ka shakiyeen kuwaasoo badankoodu ka soo laabtay waddanka shiinaha waa kan mar kale doctor cabdishakuur cali maxamed marka iminka faafidda xanuunada waxyaabaha ka mas-uulka ah ee ugu badan waxaa kamid a xanuunada markay faafaan misanka dadka dhaqaaqa dadka ayaa ayaa aada u faafiya maadaama adduunyada isu socoto oo cabsigana joogo dadku aada adduunyada isugu wareegaan xanuunadu markay meel ka bilaabmaan waxaa si inay si fiidii gaaraan meel kale intaa waxaa usii dheer xanuunkan waa xanuunada lagu kala qaado hawada airbon diseases baa la yidhahdaa waa xanuun marka qofku neefsada laga qaadi karo oo wuxuu ku dhacayaa sambabadii ku dhacaya xanuunkan markaasa keenaysa sawirka dadka ku dhacaya oo neefsi laga qaadaya inuu ka inuu ka baafi qabto xanuunada kale marka inta badan virusku sida noocyadana hi marka ay dadka ku dhacaan beri oo kale ku noqdaan deetana qofki markuu ku soco waxaa laga qaadaya candhiiskiisii haddii mataqaanaaye taabto waxyaabo xanuunkan oo kale qof qaba candhiishiisa ama saxaradii ama wixii uu taabsan oo si fiican isaga nadiifinaa ama uu hindhisto ama uu soco ee waa laga qaadaya marka labadaas dadka mas-uula in xanuunkii eerka dhikiis yahay oo hawadii laga qaadayo iyo in isu socodkee duwadi badan yahay labadaa arrimoodba caabuqii caabuqa coronavirus oo sida la sheego ah koox caabuqi ah oo isu tegay ayaa la tilmaamay inuu asiibo dadka iyo xoolahaba iyadoo sidii xagga horeba aynu ku soo tibaaxnay uu bini aadamka ka abbaaro habdhiska neefsashada ka hor inta aanu unugyo kale oo keliyuhu ay ka mid yihiin xaaladda la soo deristay aanay saamaynin waxaana la tilmaamaa inuu isu koox yihiin caabuqu sannadkii laba kun iyo labadii isla koonfurta waddankaasi shiinaha lagu arkay kaasoo loo yaqaanay sara amaba safiir acute respiratory syndrome islamarkaana markii dambe saameeyey in ka badan labaatan waddan waxaa laba jeer baa xanuun laga soo sheegay oo labadii kun iyo labadiibu mar dilaacay faris baa loolan jiray markaa uu ka dilaacay china uu koo fursatayna waxaa kaloo jira mid kaloo ka dilaacay midaliisa bariga ka dilaacay oo meel ka dilaacay suudiga labada xanuun markaa midi ka china ka dilaacay hore sideed kun iyo boqol qofku ku dhacay todoba boqol iyo afar todobaatan inuu jiray marka dhimashadiisu waxaa haysay qofkii basaqardeehay markaa taasoo macnaheedu tahay tobankii qofka qofku dilayay mary in la yidhaahdo oo ku dhacay sacuudiga ka bilaabmay isaga wuxuu ku dhacay laba kun afar boqol iyo sicaabiya afartan qof sideed boqol iyo konton iyo sideed qof uu dilay oo noqonaysa boqolkiiba afar iyo soddon markaa dhibaato badnaa oo xagga geelay ka qaadeen marka xanuunka wax xayawaanada lagu dhaco kamida geela shimbiraha fiidmeerka marka walow tirada ilaa hadda ugu badan ee wasiibe ay yihiin ee dadka ku noola gudaha waddanka shiinaha ayaa haddana guud ahaanba dunida ay muujinaysaa taxadar dheeriya sidoo kalena guddida arrimaha degdegga ah ee cudurkan ee ururka caafimaadka adduunka e w h o ayaa maanta magaalada jeneefa ku leh kulan ay kaga arrinsanayaan caabuqan coronavirus haddaba ma yahay caabuqani mid laga hortegi karo waa kan mar kale doctor cabdiraxmaan cali cabdijiciir ma jirto dawo gaar ah oo ilaa haatan suuqa taalo oo loo soo saaray xanuunkani inta badanna dadka waxaa lagula tacaalaa muxuu ahaaye hegey kaalmaati oo qofkii xumadii in laga jabiyo qufricii in laga daweeyo in mataqaanaa hadduu qofku fuuqbaxay faleebooyin lagu xidho oxygiinta iyo hawada haddii ay ku yaraato mataqaana oxygiin la siiyo waxaa loo baahan yahay dadka ka imanaya wadanka china in mataqaanaa wasaaradda caafimaadku heegan u gasho dadka erboodhada lagu ilaaliyo xumadooda la eego karantiimeyn lagu sameeyo si ayna dadka kale u faafin waayo xanuunkani waxa uu si yaro fudud ayuu ku faafi karayaa khatarta uu leeyahayna waxa weeyaan cudurkan waa cudur walaal dilaa ah weeyaan oo aan mataqaanaa qufco keliyaata iyo xumadoo keliyaata aan lahayne keenaya dhimasho dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika oo badankoodu ay yihiin kuwa sabool ah islamarkaana awooddooda caafimaad ay aad u hoosayso ayaa muddooyinkii u dambeeyey si xawliya uu socday xidhiidhka ay la leeyihiin waddanka shiinaha haba ugu badnaadaan dad ganacsi u taga halkaasi waxaana taniya markii caabuqaasi la shaaciyey isu soo taraysa halistaas soo waajihi karta qaaradda afrika amaba iyadoo laga cabsi qabo inuu ku soo faafo haddaba maxaa la gudboona si looga feejignaado islamarkaana taxaddar dheeriya looga muujiyo horta waxyaabaha waxyaaba dawladuhu ka shaqeeyaan marka dawladaha ninkau ka dilaacina waaba dawladiya dalka ugu waaweynaaye asbaab ahaan iyo awood ahaan iyo awoodda qaada iyo iyo awoodda imaaqaseed qofkii mid fiicnaa weeye waana arkaysa xanuunka sida uu ku dayo east africa oo wadamada adduunka markay noqoto ka daadsihaan uliisa xagga xagga xagga xagga dhaqaalaha iyo xagga imaaqaseedka iyo xagga aqoonta ah marka wallahi warwar badan bay ku haysaa iminka adduunka inuu gaaro wadamadaas ah ulkaa dayar leh iminka etoobiya kale soo gaaro laleeyahay ilaa afar qof afar kiisa lasoo dildareeyey waayo china iyo east african xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya socda oo soomaalida dib soo aroori badan tahay waxa ugu weynee dhulka jira waxa weeye haddii eastaas kasoo gaaro lama malayn karayo intuu xanuunku taasi karo iyo intuu leegaan doono dhibaatadiisu laakiin iminka maadaama xanuunkii lasleeyahay adduunyadii o dhan qaada dhigayso deetna war fara badan laga hayo horta waxaa soo talinaya in soomaalida oo kale ay dowladaha iyo hirka turkiga ay dadka ay ku sheegaan wacyigelin fara badan islamarkaana madaarada oo kale ayuunbada jeyna madaarkunbaa laga soo degayaayo madaaradeena meel soo kooga yihiin oo dad madaar ka soo baxayn baa inoo imanka haddii aanu inta afrikada hore ku faafin guudka hoose lama kantooli karo salakaan qabo laakiin dhulkaa lama kantooli laakiin iminka hawada oo kale qof kastoo madaarka yimaada waa in bahashii rasamada lageegayo laegaa deetana haddii dadka qaar laga shakiyo in masalan waayo mataqaanaa weliba dowladda dowladda ku dadaalaan in lasoo qabto qalabkeeda karasiimada iyo qofkii kale atleast in dadka laga ilaaliyo dadka inay wacyi ka shaqaadaan guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenii bandhigga v o e toddobaadkan intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo tuynu barnaamij kale oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo